degmada ceegaag waxaa maanta gaaray wafti ka socda gobolkaas oo la hogaaminayo guddoomiyaha waxbarashada gobolkaasi sool doctor keyse cawi ladane oo ka mid yihiin mas-uuliyiin kale shabakada wararka ceeg ayaa taleefonka degmada ceegaag kula xiriirtay keyse cawi ladane iyo waftigaasi keyse maxay tahay sababta aad ku timaadeen maanta ceegaag iyo ujeedadiina safarkiina a waxay ahayd un hawlo kurgal hawlaha waxbarashada si uga socda sanadu soodkii hore uu dhamaaday marka xilligan berito maanta oo jimco ahayd oo hawlo badanna ay noo yaaleen waxaanu kaga faaidaysanay aanu soo eegno iskuullo laga dhisay ceegaag laba iskuul oo la dayac tiray iyo mid kale oo isna saddex qol oo la dhisay iyo iskuulkii hore iyagu meesha ku yaalay waxaanu kaloo usoo qaadnay kiidkan waxbarashada manhajkii iyo bugaagta qoritaanka iyo qalab xafiis ayaan u sidnay si ay marka uu dhamaado taladusoodki maadaama hadeer uu dhamaad yahay si ay qalabkiisii iyo maxaanku dhahda manhajkii buugtii iyo tamaashiiri waxba inaan ka qabi ahaana uu si toosa u bilaabo waxbarashadiisa sanadugsidaadka cusub ayaanu kormada ugu marinay iskuullada galbeedka halka kan iyo yeyle xabari heshay goobo fara badan oo galbeedka gobolka ah ayaanu hawsha keyse safarkaaga maanta aad ku timi ceegaag yaa kugu wehelinayay
waxaa igu weliyey madaxa african education trust yuusuf cali buraale oo wakiilka ah hay-addaas aan kuu sheegay oo isagu laftigiisu meelo badan uu dee waxbarashada uu ugu joogo isla saas oo kale hawlo gaara u waday soona kormeerna u ahaa maadaama xilligan uu soo furmayo iskuulaad
dhakhaatiir miyay la socotay kaleo dhinaca iyana gobolka sool ka socday haa cabdirashiid baan la socday doctoorka weyn oo isna u siday qalab caafimaad tuulooyinkaas ceegaag ahaan ugu siday saakin aanu ku wareejinay ayaa isaga laftigiisu kamid ahaa odihii aanu wada soconay markaa markaad timaadeen ceegaag yaad is aragteen ugu horeyntii dhinaca odayaasha waxgaradka ama maamulka degmada yaad iska aragteen ilaa maanta waxaanu isla kulanay caaqilkii iyo odayaashii deegaanka kuwaasoo markaa yala gudbiyadii waxbarashada iyo macalimiintii waxbarashada loo gudbiyey xaggii caafimaadkana qoladii kale caafimaadka ayaa la xidhiidhay saasaa markaa meesha nimid laba kooxood aan u noqono qol qololadi lagu gudbiyo qolheedii wxeedii lagu wareejiyey anna baxdii waxbarashada hadday gudub waalidiinta hadday maamulayaashii macalimiintii ay tahay aanu ku wareejinay si aad ogtaaba ceegaag waa iga kala go-an tahay oo isku waxay ku taalaa magaalada gudaheeda ceegaag gudaheeda midna wuxuu ku yaalaa albaceed dhinaca haddana ay cadirtay ayaa kale ceegaag bari iyana waa tagteen dhinaca iskuuleyda iyo maxaad halkaa iyana gaadhsiiseen waan ogey labada meesha ka jiraan labada wixii aan ugu soo talagalnay ayaanu ku wareejinay maamul maamulka maxaanku idhahdaa dadweyne fara badan oo kasoo qayb galay markaan waxaanu wareejinana way jireen waana da wixii kayse inkastoo iskaasiintu ay khadku maanta yar googo-ayo bal ka waran dareenka ma markii kugu horreysay timaada ceegaag ba mase hore yaa booqasho kanoo kale agu timi maanti markan waa markii ugu horreysay aan anigu imaado ceegaag sidii anigu imaado marka waxay ahayd dadku aad bay usoo dhaweeyeen way la baajiyeen weliba ka waxayna yidhahdeen waxaa nagu maqaalaha in gud guddoomiyaha degmada cabdiriiglew maanta casumaad halkaa idinku fidiyey inay soo dhaweeyey se maxaad ka waaseen isaga guddoomiyaha haa waanu joognaa dee markii aanu soo baxen gelinay waan ugu tag talagelinay xasuumada hadda laftigeeda waxaanu fadhinaa gurigii maxaanku dhahda odayga waanu la joognaa arsimada loo fidiyey caaqilkii iyo odayaal fara badan oo kale waynala joogaan waynoo imanayaan si wanaagsan oo aad u wanaagsan baana nagu soo dhaweeyey hawlaheedana aan ugu wareejinay kaysow ugu dambayntii madaxii gobolka soole waxbarashada ayaa tahay muxuu yahay qorshahaaga sanadka cusub degmada ceegaag aad u talagashada soo koobaya muxuu yahay
dabarta macnaha anagu aan u socona waxa weya xagga tirada ardayda iyo tiradooda aan kor u qaadno maadaama iskuulana ay jiraan arda loo tayo lahaa macalimiinta loo tababari lahaa digwaalinta loo tababari lahaa oo iyo wixii kale ee ka dhiman anagu hadda sanadka soo socda gobolka xagga tirada iyo xagga tayada ardada iyo macalimiintaba ayaanu xooga saarayna insha allah haddii ilaha yidhahdo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha waxbarashada gobolkaas oo doctor kayse cawi ladana oo u goori wada warramaya shabakada wareedka ciyag dotcom isagoo ku sugan degmada cigag kayse aada ba maadsan tahay aada baad umaadsan tahay